أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo lixaad ee suuratu lanfaal ka mid ah qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunfiquuna waxay bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda ayay bixinayaan liyasudduu si ay u celiyaan annaasa dadkii can sabiilillaahi allah subxaanahu watacaala jidkiisa ay uga leexiyaan xaggeeda fasayunfiquuna way bixin doonaan haa amwaashaas maalyaalkaabay bixinayaan huma markaa dabadeed takuunu waxay ahaanaysaa hiya amwaashu xasrat ama infaaqa iyo bixintaasi xasratan qoomamo ayuu noqonayaa calayhim dushoodu ku ahaanayaa huma markaa dabadeed yuqlabuuna waa laga adkaanayaa waaladiina kuwii kafaruu kufriyey yuxsharuuna waa la uruurinayaa ilaa jahannama jahannamo intii ka abaa loo aruurinayaa aayaddan mufasiriinta in badan waxay leeyihiin waxay kusoo degtay markii abuu sufyaan safarkii uu waday ee dagaalkuba uu ka bilaaban rabay ee sababka u ahaaba dagaalka ayuu waa tii uu leexiyey dhanka xeebta u leexiyey badbaadiyey maka safarkii isagoo bed qaba uu galay markii uu maka galay safarkii ayaa qurayshi waxay go-aan ku gaartay qof safarkaasi maalka oo wado iyo waxaa laga faa-iida maalkaas inaan meel kale lagu bixinin ilaa in nebi moxamed lagula dagaalamo maahani oo mar haddii odayaalkoodiina ay ku naf waayeen dagaalkii beder dadna laga qafaalay oo weliba ay gateen dadkii dhaqaalahoodii marka iyo dadkoodii iyo kulligood jab iyo guuldaraa ka yaa ka soo gaartay sidaa markay dhacday marka waxay ku ballameen maalka u yaallo inay bixiyaan oy ku bixiyaan dagaalka ay la dagaal ay kula jiraan nebiyullaahi moxamed sala alla cly salam iyo asxaabtiisa diintana markaa ay iftiinkeeda ay ku damiyaan ayay ugu talagaleen marka iyadiina kama aynan faa-iidinoo ugu dambeyn magaaladii ay joogeen oo maka ahayd waa kii marka rasuulkai asxaabtiisu sannado gudahooda ay gacanta ku dhigeen oo iyagiina markaa intuu nebiga ka adkaaday sala allahu calayhi wasalam ee uu ku yidhi maadaa tadunnuuna anii faacilun bikum maxaad u malaynaysaan inaan idinku samaynayo qaaluu akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal wanaagsan iyo wiil adeer loo yahay oo fiican inaad ahaato markaabuu wuxuu ku yidhi idhabuu fa antum uطulaqaa heerkaas ayay marka saasay u gacan galeen iyagiina marka maalkoodiina meeluu ku khasaaray hadafka ay ka rabeenna kuma gaarin taas baa marka rabbi subxaanahu watacaala aayaddan uu uga hadlayaa macaani kale iyo dad kale ay kusoo degtayna waa la yidhi laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab asbaabtu siday doontaba ha ahaato laakiin uun qadiyad caama ayay aayaddu ka warramaysaa qof kastoo xoolo iyo waqti iyo awood ku bixiyo waddada alleh inuu ishor horta hor istaago oo dadka iyo waddada alleh inuu kala dhex galo ku talagalo maalkaa uun khasaarow uga socdaa marka dambena ilaahay de iftiinkiisa waa un jirayaa aakhirana marka de meel xun buu ku dambeynayaa marka allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunfiquuna waxay bixinayaan amwaalahum maal maalkooday bixinayaan amwaashooda liyasudduu si ay uga leexiyaan si ay uga celiyaan annaasa dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay uga celiyaan oo towxiidkii inay dadka ka reebaan ee dariiqa yacnii akhlaaqdii wanaagsanayd cibaadaadkii alla lagu caabudayo jeclaa waxaasoo dhan inay dadkii ka celiyaan ayay maalkooda ku bixinayaan fasayunfiquuna way bixin doonaan haa amwaashaas maalyaalkaabay bixinayaan uma markaa dabadeed takuunu waxay ahaanaysaa hiya amwaashu calayhim korkooda xasratan qoomamo iyo hoog iyo shallay ayay ku ahaanaysaa dushooda shallay unbay ku noqonaysaa uma markaa dabadeed yuqlabuuna waa laga adkaanayaa oo iyagii marka ma guuleysanayaan oo ilaahay mu'miniintuu guul siinayaa wasfigaas iimaanka oy haystaanuuna ku siinayaa oo ay markaa yacni xaqiiqdiisa iyo dhabnimadiisa ay u haystaan ayb marka waxay adduunyada ku bixiyeen ay yuriidu maa anfaquu fi ddunyaa yasiiru xasratan calayhim fi laakhirati waxay adduunyada ku bixiyeen aakhirada shallaay iyo hoogow ku noqonayaa uma yuqlabuuna waa laga adkaanayaayo walaa yadfaruuna iyaga ma guuleysanayaan mar walba marka de adduunyada gaal iyo muslim intuu joogo xaq iyo baatil uu jiro loolankaas unbaa marka jiro qof un maalkiisii iyo waqtigiisii iyo naftiisii wax walba ku bixinaayo inuu ilaahay diinkiisa kula dagaalamana waa jiraa oo shaydaanka xaggiisa u heelinayo qof naftiisa iyo waqtigiisa iyo maalkiisa iyo wax walboo qaaliya ku bixinaayo all allihii dadka yacni innagoo dhammaanteenna abuuray allaha keliya in la caabudo oo dadku ay u kacaan dhinaca allihii abuuray oo ay ay yacni ku shukriyaan dhankaas kuwa iyagana maalkooda iyo naftooda iyo waqtigooda ku bixinayana waa jiraan labada dadaal intay jiraan marka ayaa waxay la eg tahay marka yacni guusha ay markaas dhanka xaqa marka uu helayo oo alla wuxuu yihi bal naqdifu biاlxaqi calى اlbaطili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiqu walakum اlweylu mima tasifuun laakiin haddii xaqii iyo gargaarsigiisii la waayo oo dadkii xaqa u taagnaan lahaa inay waqti bixiyaan laga waayo maalkoodii inay bixiyaan laga waayo naftoodii inay bixiyaan laga waayo qadarka inta hadba inta ay bixin weynayaan ayaa waxay la ekaanaysaa baatilka intuu adduunyada ku socsoconaya iyadana marka xaqii iyo baatilkii saasaa siraac uga dhexeeyaa aayaddanna markaad amwaashi bay ka warramaysaa sheekh maxamed ilamiin ishanqiiti alcadmu namiirka waxa uu yidhi aayadda waxaa laga fahmaa ama lagala baxayaa buu yidhi siyaasatu liqtisaad dhaxal yacni dhaqaalaha siyaasadiisa iyo maamulka dhaqaalaha laba rukni oo asaasi ah ayuu leeyahay buu yidhi rukniga koowaad wuxuu ku saabsan yahay sida loo kasbaayo wujuuhuliqtisaab yani maalka meesha laga soo kasbaayo wejka labaadna waxa uu yahay ma tiirka labaadna almasrif meesha lagu bixinayo aayaddan iyada waxay ka hadashay meesha lagu bixinayo hadda dad waxay ku bixinayaan mee ilaahay iftiinkiisa inay demiyaan iftiinka alle dhulka ou keenay ee waxyiga iyo qur-aanka inay ku demiyaan kuwaa marka meel xun ay u socdaan dhinaca kalena marka waxaa jira iyagana kuwa ku bixinaayo ummaddu inay ka baxdo inay is-addoonsadaan allah subxaanahu watacaala keliya inay addoon u noqdaanna u bixinaayo kuwaasi iyaga marka masrifkooda waa fiican yihi haddii marka dhaqaaluhu wuxuu yidhi meesha laga kasbaayo ay yaraato ama xirfadda dhaqaalihii lagu kasbayo ay yaraato ama dadkuba ay iska jiifaan oo dhaqaalaba aynan kasbaynin ee meeshaasi markaad waxaa imaanayo nuqsaan iyo dhibaato hadday kasabka aada u yaqaanaan laakiin meesha lagu bixinayo ay ka kharibanto meel ilaahay uunan raalli ka ahayn ay ku bixiyaanna sida kuwaan oo kale noqonayaan sida ugu fiicani waxay tahay meesha uu allah raalli ka yahay in laga kasbo maalka wujuuhda bannaan in lagu kasbo lagu shaqey laga shaqaysto meelaha lagu bixinayana ay noqoto meelo ilaahay raalli ka yahay waaladiina kuwii kafaruu kufriyey yuxsharuuna waa la ururinayaa ilaa jahannama jahannamo intii ka abaa loo ururinayaa maxaana loo loogu ururinayaa liyamiiza allaahu alla inuu kala sooco inuu sooco alkhabiida midka xun waa gaalka eh min adayibi kan wanaagsan ee mu'minka inuu ka sooco ayuu ilaahay dadka kuwaa u xun uu jahannamo ugu ururinayaa wayajcala inuu yee ka yeelo alkhabiida kan xun bacdahu qaarkiis inuu ka yeelo calaa bacdin qaarka kale korkiisa inuu ka yeelo fayarkuma uu ururiyo marka hu yacnii khabi kii xumaa uu ururiyo jamiican xaal uu yahay dhammaantiis inuu isku soo ururiyo fayajcala uu yeelo hu isaga khabiidkii fii jahannama jahannamo dhexdeeda uu yeelo ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray marka liyamiiza allaahu waxay ku tacalluqaysaa waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun taas laamkaani marka wuxuu ku tacalluqayaa yuxsharuun wacalaa haada marka falmayzu xaasilun fi laakhirati meesha laysku kala soocayo marka waa aakhiro haddaan yuxsharuuna ku tacallujinno macnuhu saasuu noqona waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuuna loo ururina liyamiiza allaahu baana loogu ururinayaa si uu u sooco alle alkhabiida waa aakhira marka ayb waxaa kaloo macno labaad uu yahay liyamiiza laamka in lagu tacalujiyo yunfiquuna oo marka macnuhu uu noqdo in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum bay bixinayaan oo waxay ku bixinayaan liyasuduu can sabiili illaahi maxayna sidaa ay u yeela sidaa ay u dhacday oo ilaahay gaalada oo u makaniyey inay inta maal tacbaan maalkiina ay diinta kula dagaalamaan maxaa loo makaniyey oo ilaahay muxuu ugu suurogeliyey liyamiisa allaahu alla inuu sooco alkhabiida gaalka xun min adayibi muuminka inuu ka sooco marka macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay baa karsiiyey gaalada inay maal ururiyaan mucaadaatan lidiinillaahi iyagoo ilaahay diinkiisa kula coleytamayo waa awoodaa ilaahay inuusa waxba siinin ayaga oo maalkii waa laga joojin karaa ee awooddan ay leeyihiin oy diinta yacni ku dhibaataynayaan dadkeeda waa laga celin waa laga alla waa ka joojin karaa laakiin maxaan looga joojinayninoo sidaas ay u awoodayaan oo maalkooda ay ay u bixinayaan liyamiiza allahu xikmad baa ku jirta yani dadka gobol baa waxay iska rumaysan yihiin ama ay leeyihiin war hadday diintan xaq tahay ilaahay gaaladan maweber ka dhiga maalin walba saan dadka u gelayso ama waxaan samaynayso amaba ilaahay meel ka dhac ku samaynayso ilaahay cay kuwan ilaahay caynayo ma uu ilaahay markiiba iska qabto hadday diini jirtay ku leeyihiin oo diintani ay xaq tahay laakiin xikamka shareecada ayaynan fahamsanayn kuwaas waayo ilaahay gaalka allah isagaa awoodsiiyey inuu xumaantan sameeyo maxaa ka dambeeyo xikmad u ah waxaa ka dambeeya dadku inaynan isku dhex gambannin oo la kala saaro muuminka iyo munaafiqa oo la sooco marka yacni mu'minka dhabta ah inuu kan xun ee munaafiqa ka sooco macnahaas marka markaan ku macnayno aayadda tamyiizka iyo maysku kala soociddu wuxuu ka dhacaa adduunyada dhexdeeduu ka dhacaa laanna gaaladii baa libin la siinaa mararka qaar xoogaa awood bay ayaa ayay sameynayaan waxyaabo ay xirxireen ayaa u fulaayo mu'miniinta dadkan ku tirsan oo munaafiqiinta ayaa mu'miniinta looga sooca munaafiqii markaba bud ayuu soo dhahayaa bannaanka u soo baxaa markaabu wuxuu leeyahay gaaladaaba saxan sababtoo ah waxaanay haystaan annaguna saanaan nahay waa ka tegayaa marka aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun waayo marka macnahaasna waxaa xoojinaya qowluhu tacaala fi suurati ali cimraan aan kusoo marnay ee alla uu yidhi maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aلطayib wamaa kaana allahu liyuطlicakum cala اlgeyb walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yashaa marka labada haddii xagga lagu yuxsharuunada lagu tacalujiyana kala soocu aakhiro dhaca wamtaazu lyowma ayuha lmujrimuun ayaana xoojinayso haddii lagu tacalujiyo yunfiquunana ilaahay awooddaas gaalada muxuu u siiyey inuu kala sooco kan xun oo munaafiqa min aayibi uu ka sooco mu'minkii ah ayb macnaha aayaddu marka waa kaa xarafkaani marka liyumayiz allahu lkhabiiana waa la akriyey xamzey kisaa-i baa saa akriyay ayb inta kalena liyamiiz allaahu marka maaza ayaa markaa laga bixiyey mayaza ayaa ta kalena laga bixiyey wayajcala uu yeelo ayuu alla yacni aakhira u kulminayo jahanamo ugu kulminayaa ama sidaabuu awoodsiinayaa si uu u kala sooco wayajcala uu yeelo alkhabiida kan xun bacdahu qaarkiis uu ka yeelo calaa bacdin qaarka kale korkiisa uu ka yeelo marka wayajcala haddaan ficlu tasyiir aan ka dhigno alkhabiida mafcuulkii koowaad oo calaa bacdinna mafcuulkii labaad bacdahuna waxay noqonaysaa waxaa laga bedelayaa alkhabiida bedelu lbacdi min alkulli ayb oo kan xun qaarkiis qaarka kale aan dul saarno wayajcala uu yeelo alkhabiida kan xun bacdahu qaarkiis uu ka yeelo calaa bacdin qaarka kale korkiisa waxaa kaloo bannaan wayajcala in laga dhigo bimacnaa jacala bimacnaa alqaa in laga macneeyo hal mafcuul bay markaa qaadanaysaa bacdahu waa bedel calaa bacdinna yajcaludaa lagu tacallujinayaa markaas macnuhuna wuxuu noqonayaa wayajcala inuu ku rido alkhabiida kii xumaa bacdahu qaarkiis uu ku rido calaa bacdin qaarka kale korkiisa uu ku rido fayarkuma uu ururiyo hu isaga kii khabii xumaa uu ururiyo uu isku ururiyo jamiican xaal uu yahay dhammaantiis fayajcala uu yeelo hu isaga fii jahannama jahannamo dhexdeeda uu yeelo ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf qul waxaa tiraahdaa liladiina kuwii waxaa u tiraahdaa kafaruu kufriyey in yantahuu hadday ka joogsadaan camaa hum calayhi muqiimuuna waxa ay ku taagan yihiin korkiisa hadday ka joogsadaan yukfar loo dhaafee lahum iyaga loo dhaafee maa kii qad salafa hormaray oo ay hormarsadeen wa in yacuuduu hadday noqdaan oo ay u laabtaan wixii laga reebay faqad xaqiiqe ahe madad waxaa tagtay sunnatu lwaliina kuwii hore dariiqadii uu ilaahay ku maamuli jiray yaa tagtay oo hore hore loo arkay faqad madad sunnatii faqad madad sunnatullaahi baa tagtay fi lwaliina kuwii hore dhexdooda ahaatay aayaddan marka rajogelinna waa ka muuqataa tarhiib iyo cabsigelinna waa ku jirtaa oo alla wuxuu leeyahay qul waxaa tiraahdaa liladiina kuwii waxaa ku tiraahdaa kafaruu kufriyey in yantahuu hadday ka joogsadaan oy ka haraan cani shirki shirkiga yugfar lahum loo dhaafa iyaga maa kii qad salafa tegey wixii hore tegay waa loo dhaafayaa aayaddan marka culimada waxay kala baxeen gaalka haddii uu soo islaamo wixii gaalnimada uu ku sameeyey waa loo dhaafayaa ee dembi ah waajibaadkii uu ka tegay intuu gaalka ahaa looma haysto haddadaas uu soo islaamay unbaa waajibaadka uu qaabilahna oo qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf wixii hore hore uga tegay waa loo dhaafay haddii aan sidaas la dhihin arrin ku bixiso inay soo islaamaan maba jiraysaba oo haddii qofkii isagoo siddeetan jir ah maalan la yidhaahdo intaad gaalka ahayd waxaad samaynaysay wixii aad ka tagtoo dhan waa lagaa rabaa wax allaale wixii dembi aada samaysay waa lagaa goynayaa saas kusoo islaam ma soo islaamaayo qofkii marka islaamnimadooda lagu rajogelinaa oo inay soo islaamaan baa marka allah wuxuu leeyahay wixii tegay ee hore waa la dhaafayaa marka bal suuratu lfurqaan wuxuu rabbi tilmaamay in loogu bedelayo sayi-aadyaalkooda wanaag ba والadiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaabu ywma اlqiyaamati waykhlud fiihi muhana ila man taaba waamana wacamila camala صaalixa faulaa'ika yubadilu اllahu sayi'aatihim xasanaat sayi-aadkoodii xasanaadba waa laugu bedela hadday ka toobad keenaan marka kufriga iyo waxyaabahaas meeshaa marka waxaa laga fahmay bay leeyihiin fuqahada qaarkood mar haddii la yidhi qul liladiina kafaruu kii aan gaalka ahaynee muslimka ahaa waajibaadkii uu ka tegay fii yani intuu muslimka ahaa waajibaadkii uu dayacay waa laga rabaa isaga hadduu toobad keeno ilaahay usoo laabto waa inuu la imaado marka wixii uu ka tegay soonkii uu ka tegay haddii uu xajkii dayacay uunan xajinin waxa dhan waa laga rabaa xaaraantii uu isagu shaqeeyeyna inta in allaale intuu ahaa muslim isagoo muslima shaygan xurmadiisa og xaaraantinimadiisa og wixii uu inta galay uu shaqaystay xaaraan uu ka shaqeeyey markuu towbad keeno xaqa uu fahmo waa inuu ka dhex baxo waa marka sidii gaalkaoo kale loola dhaqmi maayo iska haysa la dhihi maayo leanna gaalka aayaddan qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salafa hayru lkaafir marka sidaas ma aha sidaasna marka fuqahadu way ku kala duwaan meeshaas marka wain yacuuduu hadday noqdaan wain yacuuduudan baa dhowr macno ku jirtaayo macna wuxuu yahay wain yacuuduu hadday laabtaan liqitaalika dagaalka ay kula dagaalamayaan ay u noqdaan bacda bedrin dagaalkii beder kadib faqad madad way tagtay sunatu lwaliina tagtay sunat llaahi fi lwaliin sida uu rususha iyo atbaacdooda iyo yacnii sida uga guulay iyo gaalada markay dagaalamaan sunnadii alle sunnadii alle jiri jirtay baa hore u tagtay tii baana soconaysa waay hadda marka alawaliin marka saa loo macneeya waxay noqonaysaa kuwii la laayey la qafaalay beder oo hadday ku laabtaan mar labaad dagaalkii rasuulka ay u laabtaan kuwii hore ee dagaalkii beder lagu laayay dariiqii ay mareen ay maraayaan kuwa kuwa soo socdaan macna marka waa saas macnaha kale waxa uu yahay alawaliina baa waxaa laga ummadihii hore sidii ummadihii hore loo halaagi jiray ayaa halaagu idinkugu imaanayo oo markaa waxay la macno tahay fii suurati lmu'minuun qowluhu tacaala uma arsalnaa rusulanaa tatra kulamaa jaءa umata rasuuluhaa kadabuuh faatbacnaa bacdahm bacda wajacalnaahum axaadiid marka aayaddaasay la mid noqonaysaay ummadihii hore sidii allah uu ku maamuli jiray sunnada rabbi ee kowniga ah baa markaa ku dareereyso ku dhacayso waa maxay markay ummadi rususho rasuulkooda caasiso oo ay markaa yacni xadgudbaan waa la halaagi jiray labadaas macnaa marka ku jirto macno saddexaad wuxuu yahay wa in yacuuduudan in laga macneeyo wain yastamiruu istimraar wa in yastamiruu hadday daa'imaan calaa maa hum calayhi waxay ku ku sugan yihiinoo min alkufri hadday sii daa'imaan faqad xaqiiqeehe madad way tagtay sunnatu lwaliina sunnatullaahi ilaahi sunnadiisa fi lwaliina dadkii hore dhexdooda ku dareertay meeshaas marka sunnada alle muxaabaad ma laha wixii ilaahay sharci ahaan uu qariray sidii uu qariray waay alle sunnada kowniga ah laakiin waa dhici kartaa inay mararka qaar isbedesho sidii la bartay ee kowniga ahayd in la inay isbedel inuu ku dhaco waa laga yaabaa laakiin sunnada alle ee uu isku xiray asbaabta iyo musababaadkooda uu isku xiray ma baaqanayso ee weliba ku saabsan marka sharcigiisa uu ku qariray waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnat wayakuuna addiinu kulluhu lilah waqaatiluuhum la dagaalama xataa intii laa takuuna laa tuujada aan la helin fitnatun wax fidnaha intaan la helin wayakuuna uu ahaado addiinu diinkuna daacada kulluhu dhammaantiis lilaahi alla ay u sugnaato ay u ahaato fain intahow hadday ka joogsadaan waxa ay ku sugan yihiine xumaanta ah iyo qitaalka xaqa ay ku wadaan fa ina allaha alle bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan basiirun mid arkid badan waay wain tawallow hadday jeestaan faclamuu ogaada ana allaaha alle mowlaakum inuu yahay kan idiin maciin ah oo idiin gargaarayo inuu alle allah yahay ogaada nicma waxaa nicmo lahaaday almowlaa ku markaa gargaaro ayaa nicmo lahaaday wa nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru mid heeliyo oo gargaaro almaqsuusu bilmadxi waxaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala kan la ammaanayo waa allah waqaatiluuhum la dagaalama waqaatiluu la dagaalama hum mushrikiinta xataa intii laa takuuna laa tuujada aan la helin fitnatun wax fitnaa intaan la helin kaanadaani waa taamo waayo ay xataa laa taqaca fitnatun xataa laa tuujada fitnatun macnaheeduna marka waxay tahay inta gaal qof muslima ounan fidnaynin diinkiisa ounan ka fidnayneynin oo fitnada waxay ku macneeyeen saxaabada qaar ka mida meeshan in qofka muslimkaa diintiisa si xornimo ah oo cidi aynan dhibeynin inuu diintiisa u haysan karo haddii marka diintiisa uunan uhaysan karin fitnaa jirta waay manaa oo gaalku uu dhibaayo uu ku dhibaayo islaamnimada iyo wuxuu aaminsan yahay intuu ku dhibayaba waa in laga celiyaa qofkaas muslimka si aanu diintiisa uunan uga fidnoobin fitnadu ama marka maal ha noqoto ama ha noqoto wax muqriyaad oo lagu kadiyo ama xoog awood ha noqoto intaba waa soo gelaysaa bacdi ahlilcilmina fitnada shirkigay ku macneeyeen intii marka xataa laa takuuna fitnatun xataa laa tuujada xataa yani intaan fitno la helin ay shirki intaan lahelin la helin dagaalama yacnii intii uu marka shirkiba jiro dagaalku waa iska jiraa wey iyo dad markaa shirkiga difaac u ah intay jiraan ama isagu marka shirkiga raba inay faafiyaan oo dhulka korkiisa ay dhidibada ugu taagaan labadaas macnaa marka fitnatunta lagu macneeyaa fitnadaasina waa ka daran tahay dhibaatooyinka kale ee gaalnimada ka soo haray mushkilada hadda dadku yacni markay qofku aragtidiisu uunan ku salaynin aragti diineed uunan ka dhigin aragtidiisa waxyiga uunan kaga ka qaadanin yacnii waxa uu arkayo iyo fahamkiisa iyo garaadkiisa iyo haddii uunan markaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga uunan wax uga qaadanin fakarkiisu uunan meeshaas aad yacni xaggaa uunan istimdaadkiisa iyo meesha asalka waa meesha haddaynan noqonin mawaasiinta dhanaa ka qaldamayso iyo miisaan yacni miisaankaa ka qaldan maayo oo waxaad arkaysaa hadda dadku hadday abaar ku dhacdo rooti ay waayaan gaalnimada iyo shirkiga iyo in rooti la waayo rooti in la waayaa la daran haddii colaadi timaado muslimiintu ay dagaalamaan ayaga dhexdoodao fidno ay ka dhex taagan tahay qaar baa marka fidnadaas iyo shirkiga iyo gaalnimada ay fitnadaas la daran tahay ilaahayna wuxuu leeyahy walfitnatu ashaddu min alqatli si kastoo dhibaato ay kuu haysato haddiiba iimaankaagu kuu badqabaayo waxaa ka daran yacni fitna way tahay dabcan eeabaar iyo muslimiin isdilaysa iyo fitno waa tahay haddana laakiin waxaa kasii weyn gaalnimo markay meesha soo fadhiisato oy timaadaa kasii weyn laakiin dadka maanta hadday ku hadday u fakaraan war waxaasi anay ninka gaaloobaa iyo ninka islaama waxba igama geline mar uu nabad mehelah haddii hadafku intaas uu noqdo mar uu nabad mehelah mar wa yacni waxaan cuno mehelah sidaan dooqayga ma ka soco karaa haddii aan intaa helaayo waxba igama gelin diin ninkii haysana ha haysta ninkii ka tegaana ha ka tago taasi marka fikir saxa maaha waa fikir aan caloosha dhaafsiisnayn adigana calooshaada uma abuurnide waxaad u abuuran tahay allihii ku abuuray inaad caabuddo dadka marka waxaas ku qancinayo ummadda oo uga dhigaayo garaad fiican oo saxan uga dhigaayana sax maaha meel sokay dadka ku xiraayaan meeshii weyneydna waa kala waa ka waa kala imaanayaan waxaad arkaysaa qof ilmihii ka yacnii dadka qaarkood yacni sida ay u fakerayaan dhulkaa dhulkaas gaaladou joogaa maalan ilmihii baa khatar uga jiro ilxaad iyo kufri iyo mabaadi' fool xun ayay ilmihii kusii socdaan waa u jeedaa yacni midba mid ayu ayuu ka dambeeyaa oo markaa yacni dariiqii buu ka dhacayaa haddana maca daalika marka la yidhaha warmaa dalkaagii iska aadido meeshaadaas ilaahay ku intaad ku adeecdo rabbigaa ku baris aad ku tuugtid waa helaysaa nolol iyo waxa arrimahaasi wuxuu ku leeyahay may meelahaas fitnaa ka jirto kule fitno fitnadaas ma arkaayo feeri qofkaa fitnadii wuxuu u fahamsan yahay marka cabirkiisa ayay u tahay in ilmihii ka gaaloobaan oo mushkilo ku timaado mabaadi' yacni islaamka khilaafsan dhaqan own aynan dadkeenna u lahayn yaa ilmihii uga socdaan mid baa ku dhacay mid kalea ku dhacay oo ujeedaa kuwii kale waa iskaga haystaa oo ku dhaldhalayaan haddii la yidhaaha marka maxaa dhacayna wuxuu meeshaas fitnaa ka jirto markay fitnadu istaagto ayaan aadayaa buu leeyahy kan ugu roon yaa laga yaabaa marka qofkaasi fitnada ma fahamsana waalfitnatu ashaddu min alqatli buu ilaahay leeyahy hadday marka dhintaan iyo hadda dhib uu ku aafa ku timaado ay dhintaan laakiin ayago iimaankooda ubad qabo adigu ma ahan inaad dhimashada ku samaynaysid oo adiga aada dilaysid ama aada ku hogaaminaysid maaha hadday tii alla u timaado ma xad adigoon xadgudbin waxay dhaantaa gaalnimo inay kugu noolaadaan oo waxay cunaan iyo waxay cabaanina haystaan kufrina ay dhexda uga jiraan oy mabaadi'i marka ilxaad oo diin la-aana ay ahaadaan waqaatiluuhum la dagaalama xataa intii laa takuuna laa tuujada aan lahe aan la helaynin fitnatun wax fidnaa intaan laga helin waya oo yacnii shirki ama qof diintiisa laga fidneeyo meeshii marka qof muslima diintiisa looga fidnaynayaba meeshaasi meel yacnii xornimo diineeda ka jirta sax ma noqonaysa waliba dadka diinkooda laga fidnaynaya dadka nugula u daran ilmaha oo kale ilmaha yarirka ilaa iyagu waa nugul yihiin waxay ku koraanay aaminayaan berritan wayakuuna addiinu diinkiina uu u ahaado daacadu ay u ahaato kulluhu dhammaantiis lilaahi allah subxaanahu watacaala oo keliya fain intahow hadday ka joogsadaan waxa ay ay samey ay ku jiraan shirkiga ay ka joogsadaan fa ina allaha alla bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan basiirun ku arkid badan waa alle wain tawallow hadday jeestaan faclamuu ogaada ana allaha alla mowlaakum kan idiin hiilinayo inuu yahay nicma waxaa nicmo lahaada almowlaa mowlaa nicmo lahaada almowlaa marka waxaa almuciin ku kaal kaalmeeyo garab ayaa marka iyo axad kaalmeeyo yaa nicmo lahaade wa nicma waxaa nicmo lahaada annasiiru ku gargaaro hiiliyo wاclamuu anamaa hanimtm min shayءi faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataama wاlmasaakiini wabni الsabiil aayaddan allah subxaanahu watacaalaa wuxuu uga waramayaa maalka gaalada laga qaado marka dagaalka uu dhaco maalka lagala soo wareego laga qaado qaabkii loo qeybin lahaa oo loo maamuli lahaa laba mas'aleba marka aayaddu way ka waramaysaa mas'alo waxay tahay dhaqaalaha ama muslimiinta amwaashooda maalka baytulmaalka ama bangiga muslimiinta meesha xooluhu ay kasoo galaan waa dhowr nooc hanaa-imtu waa qeyb ka mida haniima maxaa la yidhaahdaa waa wixii xoog iyo dagaal gaalada looga soo qaado waa haniima wixii sulxi iyo heshiis looga looga soo wareejiyana fay ayaa la yidhaha suuratu bani nadiir suuratu lxashri ayaa ka waramaysa ayaan ugu tegaynaa inshaa allahu tacaala qeyb kalena waa maalka zakada waa qeyb saddexaad qeyb afaraadna waxay tahay maalka kharaajka alkharaaj dhulkii muslimiintaoo kale dhul cadaysimo oo cad ayaa waxaa la siinayaa dad ka shaqeeyaa la leeyahay intaasna qasnada muslimiinta yacni keena intaana idinkana waxay marka dhulkii camira xoolaha sidaas oo kale looga qaado isagana kharaajkuna waa saas qeybta shanaadna waxa ay tahay tijaaraadka ummadaha kale gaalada ama ummadaha aan muslimiinta ahayn ee ganacsiga ka dhe kala dhexeeya muslimiinta waxyaabaha lagula heshiiye laga qaado tijaariga dhulkaan marsiisanayaan dhulkii muslimiinta waa ka la soo degayaan waa ku gadanayaan waxyaabaha marka laga qaado yaa iyadana markaa cushuuraadka ah ayaa iyaduna waxay tahay qeyb kale amwaashaas marka muslimiin baytulmaalka gelaya muslimiinta hab loo maamulay leeyihiin marka qeyb ka mida waay marka aayaddan abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabuu ka qoray la yidhaha kitaabu lamwaal maalkaas oo dhan buu ka sheekeynayaa qaabka looga qaadayo qofka muslimkaa ama qeyrkiis iyo qaabka loo iyo meesha loo sarfinayo loo leexinayo feyga marka iyo maalka heshiiska gaalada looga qaado qeybahaas dhanaa soo gelaya marka wixii kharaaj ahaan looga qaado wixii cushuuraada wixii waxaa soo gelayo jizye looga qaado waxaasoo dhan marka waa sulxi wax ku yimi suuraddaasaa marka ka hadashay kanna wixii xoog looga qaaday iyo goob dagaal looga qaatay ayay aayaddanuna ka warramaysaa marka aayaddan dhaqaalaha muslimiin yacni dhaqaalaha axkaamtiisa wax kamida way ka hadlaysaa ee dhinacna waxay ka hadlaysaa qitaalka iyo dagaalka oo axkaamta haniimadu axkaamta jihaadkay ka mid tahay labada meelba marka aayaddan way ka warramaysaa aayadda marka axkaam badan baa ku jirta laakiin marka lasoo koobo waclamuu anamaa hanimtum alla wuxuu leeyahay waclamuu ogaada annamaa ana aladii kii hanimtum aada haniimeysateen ay hanimtumuuhu wixii aada haniimeysateen min shay-in shay xaal uu yahay fa ana lilaahi alla waxaa u sugnaaday uu leeyahay khumusahu shan meeloodoo meeshiis walirasuuli baale rasuulkii walidilqurbaa qaraabada qaraabada kii u saaxiibka ahaa baa leh walyataamaa agoontii baa leh walmasaakiini masaakiintaa leh wabni sabiili musaafirkaa leh in kuntum haddii aad tihiin aamantum inaad rumayseen billaahi alle iyo wamaa kii aad rumayseen anzalnaa aan soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna korkiisa aan ku soo dejinnay yowma alfurqaani kala saaridda maalinteeda waa maalintii beder yowma maalintii iltaqaa ou kulmay aljamcaani labada jeish labada ciidan ay kulmeen wallaahu alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun kii awoodo haniima marka halkan waclamuu anamaa hanimtum baa ku taallo haniima maxaa la yidhaah haniimada tacriifkeeda ama qeexitaankeedu wuxuu yahay kullu maalin xaasathu lfi'atu lmujaahidatu calaa sabiili اlghalabati shaaficiyadu sidaas ayay ku tacriifiyeen waa maal kasto kooxda markaa jihaadka ku jirto ay soo qaado calaa sabiili lghalabatina ay kusoo qaado awood iyo xoog ay kusoo qaado adkaansho ay gaaladii marka ka adkaatay marka kullu maalin xaasathu lfi'atu lmujaahidatu maxaa baxaya maalka haddii kooxda dagaalka gacanta kula jirto aynanba soo qaadin haniimo maaha kooxda dagaalka ku jirto maalkay soo qaado ay cadowgii ka qaado calaa sabiili lghalabati ay uga adkaatana waxaa baxaaya wixii sulxi iyo heshiis looga qaato heshiis wixii looga qaato suurat lxashri wixii awood looga qaata haniimo la dhihi karaa ayb waxyaabahan marka aan awoodda wixii khiyaano looga qaadoo kale iyo haniimo laguma tilmaami karo wixii iska khiyaano looga qaado iyo wixii laga jeebsiibo yacni jeebsiib iyo wax lamida ah iyo baabkan ma gelaayo waayo haniimadu baabkeedu waa halaba waa laga raayey waa laga adkaaday sidaasa xoolihii marka looga qaatay ayb ee qof isagaba dhinacyada iska fiirinaya iyagii ka baqaayo oo tuu qof jeebkiisa gacanta geliyo ka xado haddana marka haniimo ku tilmaamaya haniimada cizaa la socdo tuugnimadaas oo kale maaha ayb meeshaa marka kullu maalin xaasathu lfi'atu lmujaahidatu calaa sabiili اlghalabati marka tacriifkaas haniima marka maalkaas ayaa la yidhaha eemasaa-isha haniimada ku jirtaana waxa ay tahay xoolaha gaalada xoogga looga qaado dagaalka loo looga qaado labay u qeybsamaan riqaabun wa amwaalun riqaabun wa amwaalun labadaasaa loo qeybay wax kale maaha riqaab dad nool macnaha riqaab waxaa laga wadaa dad nool in laga qabtay iyo maal in laga qaaday labadaa un baa laga qaadi karaa dad dad noolna waa laga qaban karaa maalna waa laga qaadi karaa dadka nool marka laba qaybood waay qaybna mar allaale markii lasoo qabtaba waxay iska noqonayaan maxaabiis yacni waxaan ujeedaa cafwan qeybna mark waxaan u qaybinay maalka labo riqaab oo dad nool iyo waxaan u qaybinay maal dadka nool labaan u qaybinaynaa iyagana kuwo qabashada la qabtayba ku noqonaayo sabyi waxaa la yidhaha addoomo mar allaale qabashada la qabtayba addoomo ku noqonayo kuwaasi marka waxay tahay daraarida addaraari adduriyatu waannisaa ilmaha yaryareen qaangaarin iyo haweenka iyagu markiiba waxay iska noqonayaan addoon bimujaradi sabyi bimujaradi in gacanta lagu dhigay ayb meeshaas marka waa halka meel ee shareecadeena islaamka addoonnimo inay ka imaan karto ay sheegtay meel kale ma jirto dadkan iyagoo gaalo ah soo duulay oo dagaalamayo in inta markaa yacni dagaalkaas ilmaha duriy ubadkoodii iyo xaasaskoodii la qabto oo laga qabto xaaladdaas marka yacni keliya un baa wax lagu addoonsan karaa bis iyadana waxaa ka furan in layska sii daayana waa la yeeli karaa haddii dadka muqaatiliinta ogolaadaan faraha in laga qaadaa waa bannaan tahay oo dagaal markii dagaalkii hawaasin qoladii xunayn hawaasin waa tii xoolihii laga qaaday ilmihii naagihii laga qaaday rasuulkay u yimaadeen ayagoo marka tuugtamayo dhahayo wax nala qabo xaliimatu sacdiya oo nuujisayna qoladeeday ahaayeen anuu wuxuu yidhi hadal rasuulku wuxuu yihi sala lla ly slam aniga hadalka runtiisaan jecelahay ma xoolahaad rabtaan mase dadka dad iyo xoolo isku mid maahanay dhaheen dadkiiyaan rabnaa ii suguu yidhi marka dadkiiba uu dib ula hadlay dagaalamayey ilaa iyagaa xaq ku leh rasuulka iskama tasarufaayo wuxuu ku yidhi sidan baan dadkan ku hadalnay yaa yacni oggolaanayo nafsadiisa qofkay siinayso inaan siino oo aan yacni aruu carruurtooda iyo naagahooda u celin aan go-aansannaye ka warramo naftiina mau mau ma ku faraxsan tihiin haabay yidhaahdeen markaasuu rasuulku yidhi anuu ma ogi cid ku faraxsanay cid kale qabiilo walbaa odageeda ha ii yimaado ayagiibuu haddana warsaday markuu ka xaqiijiyey qofkii aan rabinna waa ka amaahanayaa buu yidhi mar damboo aan waxhelnaan wax ka siinayaa waa ogolaadeen adiga marka rasuulku waa u celiyey sala allahu calayhi wasalam iyada lafteedana marka waa la celi karaa iyaga marka kuwani bimujarad ilistiilaa qabsashaday marka ku addoomoobeyaan habaq badanoo loo dhaafana waa jirtaayoo dunuub badan oo qofku markuu galo kafaaro looga dhigo addoon inuu xoreeyo waajibaad hadduu sameyn waayo addoon inuu xoreeyo hababka wax lagu xoreynayaa tiradii ka batay dadkanna marka inaan la dilin ee iyagu ay muslimiin la noolaadaan danbaa ugu jirto diintii baaba ay fahmayaan dhaqanka muslimiinta markay arkaan waxaa jiri jiray dad xoog lagu soo qabtay markay dhaqankii muslimiinta arkeenna iska islaamo iska fiicnaaday bal culimo waaweyn iyo dad khayr badan noqday qayb kale oo dadka ka mida qeybta kale waa qeybta maxaabiista noqonaysa qeybtaas marka waa ragga ragga qaangaarkee dagaalamayo haddii gacanta lagu soo dhigo iyagu maxaabiisay noqonayan hore addoomo kama noqonayo maxaabiis maxaa ka furan marka dhowr waxyaabood hadday maslaxa ku jirta nimankaa in la laayo waa la dilaa leanna dhibkooda muslimiinta markaas loogaga raaxayna haddii ay maslaxada muslimiintu tahay iska taga in la yidhaha layska daayana waa layska waa mani baa la yidhaha waa la waa waa la daynaa hadday maslaxada muslimiintu ku jirto in lagu soo bedesho maxaabiis kale oo muslimiinta laga haystana waa la sameynaya hadday maslaxadu ku jirto lacag in laga qaatana waa la yeela suuraddanna waa ka hadashay maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi suurat lqitaal ama suuratu muxamedna faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba alriqaabi xataa idaa yani adkhantumuuhum fashudu lwathaaqa faimaa manan bacdu waimaa fidaan axkaamu lasraa baa la marina axkaamta maxaabiista ayaa la marsiina wixii rag wixii dad noola waa labadaa qeybood waa taas waa ka baxnay wixii maal ah ee la qaado laga qaado maal maal marka la leeyahay xoolaha waa ku jiraan hataa maal maalka labaa isaga loo kala qaadayaa caqaar hanti maguurtaa dhul iyo hanti aan maguurto ahayn oo aan dhul ahayn la qaad la qaadqaadi karo guurto iyo maguurtaa xooli ah maalkii loo qaybina hantida maguurtada ahee dhulkooda marka la qabsado dhulkooda maxaa laga yeelaa see la yeelaa xarbi dagaalaa lagu qaaday waa laga adkaaday dhulkii baa laga qabsaday dhulkooda marka see la yeelaa meeshaas marka ikhtalafat ikhtalafa fiihi andaaru lculamaa meeshaa culimada ijtihaadkooda waa isku khilaafeen alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay dhulkoodaas waa la qaybinaa shan meelood meelaa laga bixinaa aayaddan siday sheegtaa lagu sameynaa afarta soo hartay dadkii dagaalamay baa loo qaybinaa dhulkaas daliilkiisana waa maxay aayaddan waclamuu anamaa hanimtum min shayin wuxuu leeyahay waclamuu anamaa hanim min shayin waa nakiratun fii siyaaqi waxaan ujeedaa maya waxaa weeyaan anamaa hanimtum maadaas mawsuulo haddii laga dhigo mawsuulaadku waa tay ka mid ahaayeen adawaat lcumuumka siiq lcumuumka waa tay ka mid ahayd marka ana aladii hanimtum wax kastood hanimaysataan waa marka dhul iyo keyrkiis lama kala qaadin uu yihi alimaamu shaafici haddii maada laga dhiga shardiyana min shay-inta waxay noqonaysaa nakiratun fii siyaaqi shardi tacumu halkaasuu imaamu shaafici daliishaday madhabka labaad waxa uu yahay imaamu maalik baa qabo laq dhul hadday tahay la qaybin maayo dhul hadday tahay ma la qaybinayo waqaf ayuu dhulku noqonayaa masaalixu lmuslimiinuuna waqaf u noqonayaa feygiibauna ayaana lamida masaalixda muslimiinta unbaa lagu dareerina waxaa la rabaa dhulkaas inuu ka faa'iideysto ninkii dagaalamay iyo midkaan dagaalaminee gadaal ka imaan doono kulligood waa ka wada faa'iideysanaya imaamu maalik isaga markaa wuxuu xujeysanayaa ficilka cumar sawaadulciraaq markii dhulka ciraaq la furtay dhul weyn oo sawaadulciraaq la yidhaah ayaa cumar wuxuu sameeyey waa dhulkaasi waqaf buu ka dhigay wuxuuna yidhi maa axadun ilaa walahu fi hada almaali xata araaci bicadan wuxuu leeyahay qofi ma jiraayo muslim ah ilaa dhulkan xaquu ku yeelana xataa qowsaarka cadan ku raacayo xoolaha waxbuu ku yeelana sababta cumar sidaa ka keentayna waxay ahayd haddii dhul walbo qoladii dagaalantay ay qaataan dadka dambe maxaa u hara ayuu yihi gadaal ka imaan doono marka dhulka waqaf ha noqdo masaalixulmuslimiin ha lagu dareeriyo oo dadkaas muslimiinta dhaqaalaha looga loogaga raadiyo oo dhaqaalihii muslimiinta halaga ha lagu saleeyo ilaa dhulku qiimi buu leeyahay waa la falanaa waxbaa kasoo baxaayo cunto waxaa ka imaanaya macaadin buu leeyahay dad baa ka shaqaynaya intay camiraan laga qaadaya lacago kharaaj baa kasoo baxaayo nin walbaa hadhow lagu masruufa marka meeshaasna marka waxay leeyihiin cumar markuu hadalkan yidhi saxaabada dhexdooda uu ka yidhi cid ku qabsatayna male cid ku qasabtay cid yacnii ku qabsatay ee tiri waa qaldan tahay oo sidaan ma ahan tiri ma jirto meeshaas marka waxaa laga fahmay fahmu saxaaba inuu yahay min shay-intan in la takhsiisinayo oo caam oo markaa maksuusa inuu yahay waxaa laga bixinayaa dhulka qowlkaas marka imaamu maalik baa isaga marka ku tegey qowlka saddexaad sufyaanu thawri baa qabo waxay tahay imaamkaa khiyaar u leh hadduu doonana dadku u qaybina hadday maslaxo ku jirto dadkii dagaalamay haddii ay maslaxada ku jirto waqaf in laga dhigana waqafuu ka dhigayaa sidaas marka abu cubeyd iyo thawri sufyaanu thawri iyaa ku tageen iyaga waxay deliishadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam khaybarna waa qeybiyey fiiri dhulkii khaybar wuxuu u qeybiyey dadkii dagaalamay makana ma qaybinin rasuulka sal l slam maka markuu furtay rasuulka dhulkeedii ma qaybinin iska dhaaf meeshaas marka imaamu shaafici muxuu uga jawaabaa wuxuu leeyahay maka dagaal ba lagumaba furanin buu isaga leeyahay sulxi baa lagu furtay maka marka isaga wuxuu leeyahay iga yani baabkan haniimada maxaaba loo soo gelinaya iyada heshiisaa lagu furta uu leeyahay markaasu wuxuu deliishanayaa man dakhala daara daara abi sufyaan fa huwa aamin iyo heshiisaa meeshaas laga fahmaa buu leeyahay laakiin maka in xoog lagu furtaa xoog badan adilo badanaana kusoo aroortay weliba waayo rasuulka maka waxau galay isagoo koofi bereed wato koofida dagaalka asoo wato dadaa lagu dilay maka oo ibnu khatal waxaa la yidhi mutacalliqun biastaari alkacba kacbaduu ku dhegan yahay daahiyadeeda bartaas ku dilo yihi rasuulka sal l l slam dad baa marka lagu dilay dhowr qof ayuu nebigu amray in la dilo marka haddii dad lagu dilay rasuulkii dagaal uu ku galay weliba habkau dagaalkaa u maamulay rasuulka midig iyo bidix iyo ciddii uu geliyey ayaa siirada ku cad marka ma la dhihi kara maka sulxi baa lagu furtay qowl daciifa weyn qowlka xooga badan maka in xoog lagu furtay waaye sababta uu u qeybi waaye dhulkeedu maxay tahay imaamkaa mukhayar u ah marba hadday dhul tahay shayga shayga uu dhul yahay ayb meeshaana marka macnahaas baa ku jiro saddexdaa qowl baa ku jiro sheekh maxamed ilamin ishanqiidi midkan dambe u rajaxaa isaga waana muuqanaysaa midkan dambe tarjiixiisu waayo sunnadii tanna waa la arkay tanna waa la arkay mar haddii labadiiba rasuulka uu sameeyey khiyaaraa jira marka khiyaarkaasuna maslaxada muslimiinta unbaa loo fiirinana qeybta kale waxay tahay wixii hanti guurto ah ma guurtadii waa ka soo hadalnay hantida yacnii aan dhulka ahayn iyada see la yeelayaa laba usii kala qayba iyada lafteeda waxaa loo qaybinayaa aslaab iyo hayru aslaab aslaab maxaa laga wadaa aslaab waa jamcu salab wax ku saabsan ninka dagaalamayo ninkii uu dilay qalabkii uu ku rarnay ninka dilayaa iska leh aslaabta lama qaybinayo ninkii dilaa farta laga saara matalan dagaal baa la galay nin baa nin yacni dilay gaaladii ka mida faraskiisa hubkiisa waxa uu haysto ninkaa ninkaasaa iska leh xadiidkii abi qataada waatou ahaa man qa yacni man qatala qatiila lahu calayhi bayinatu falahu salabu ninkii qof dilo markhaati uu haysto qalabkuu ku raran yahay asaa iska leh halkaas markaa nebigu hadalkaa markuu yidhi calaa sabiili lxukmi miyuu u yidhi oo fatwo ahaan miyuu rasuulku u yidhi mase wuxuu u yidhi shardi ahaan aba abaalgud ahaan xanafiyadu ayaga waxay leeyihiin wuxuu u yidhi fadwo ahaan uma dhihin dhacdadaas bis baa nebigu uu u yidhi si uu u dhiiri geliyo dadka ayuu saas yidhi hadduu saa yidhi marka xugun caama kama imaanayo laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin maya tashriic caama meeshaas ka imaanayo waayo tasarufka rasuulka hadallada uu nebigu dhahaayo asal waxaa ah tashriic caama wixii marka maal qofka uu ku raran yahay ninkii dilayaa la siinaa mar hadduu markhaati u keeno maxaa soo haray marka wixii aan noocaas ahayn ee maal lasoo qaaday ah maalkaa marka hayru laslaab waxaa loo kala qaybinaa inuu yahay cunto iyo waxaan cunto ahayn wixii cunto ah weliba cunto bisil muktafar waayo waa iswaa dadka dagaalamaya waa cuni karaan waayo cunto bisil hadda waa lasoo qaadaa haddii la dhaho waa ureysaa waa baaba-eysaa marka cuntada bisil oo kale waa cuni karaan dadka muqaatiliinta wixii laakiin aan hallaabaynin cunto hadday doonto ha ahaatee kiish badan oo kale waxyaabahaas la midkaa oo aan hallaabaynin oon bislayn iyagu qeybta kalea lagu darayaa marka maalka kale waa laysku soo aruurinayaa maalkaas marka laysku soo aruuriyo shanaa loo qaybina shan waa midda aayaddan ay ka warramaysaa shan qeybaa loo qaybinaa shan qeyb marka loo qaybiyo qeyb ka mida shanta aayaddaana la marsiinaa tilmaantay oo yaa la siinayaa shan qolo waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu lilaahi tabarugaa loogu bilaabay wax walba ilaahay saa awalba iskale iyada marka qeyb laga xisaabi maayo walirasuuli ka bilow marka rasuulka qeyb uu ku leeyahay rasuulka marka qeyb ayuu ku leeyahay maalkii khaniimada shanaa loo qeybiyey qeybaa laga bixiyey qaybtii laga bixiyey baa shan loo sii qeybiyey halkii qeyb ayaa shan loo kala qeybiyey rasuulka qeyb uu qaadanayay ee markuu dhintay rasuulkana see la yeela hadda imaamka muslimiinta maamulaya xukumayo ayaa qaadanaya oo wuxuu ka dhiganayaa marka wixii uu marka noloshiisii iyo howlihiisuu ku dabaranayo ile booskii rasuulkaasaa dadku u taagan markaan xagga maamulka ugu taagan yahay ilaa isagu rasuul maahane qeyb waa taas marka qeyb kale welidil qurbaa ayaa la yidhi qaraabadii baa qaadanaysa kan qaraabanimada u saaxiibkaa qaraabadan yaa waayo rasuulka qaraabadiisaa laga wadaa waa qeyb ayay iyaguna qaadanaya qaraabada rasuulka marka waa badan yihiin waa ayo banilmualib iyo bani haashim fiiri marka banu haashim nebiga asaab ku abtirsadaba rasuulku waa muam sala allahu alayhi wasalam waa moxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim awowgiis labaad waa haashim wixii marka haashim ka farcanmo waa leeyihiin khumusulkhumuskaas banilmualibna waa leeyihiin banilmualib yaa laga wadaa waxaa isla dhashay mualib ibnu cabdimanaaf iyo haashim ibnu cabdimanaaf haashim iyo mualib waa isla dhasheen labadaas marka wixii mualib ka farcanmay mualib imaamu shaaficiga kamida dadka ka farcanmay mualib iyo haashim inta ka farcantay waa welidil qurbaada la sheegayo meesha dad kalea jiro la siman waxaa kamid a bani nowfal iyo bani cabdishams nowfal ibnu cabdimanaaf cabdu shamsi ibnu cabdimanaaf haashim ibnu cabdimanaaf mualib ibnu cabdimanaaf haashim iyo mualib waa dawil walidil qurbaa ayay ku jiraan labadan nowfal iyo ilmahay dhaleen iyo cabdishamsi kuma jiraan cuhmaan ayaa cabdishamsi ku abtirsado nowfalna jubayr ibnu mucim labadoodaa nebigu u yimaadeen markaasi waxay yihahdeen rasuul allow annaga maxaa khumuska waxna looga siin waayey annaga iyo banulmualibna waa ku simannahay kulligeena ilma cabdimanaafaan ku wada abtirsanaa markaasuu rasuulka sal lla l slam wuxuu ku yidhi naxnu wa banulmualib sawaa annaga iyo reer banilmualib isku midaan nahay bacdi riwaayaat marka waxay tilmaamayaan jaahiliyo iyo islaamba nama faaruqin reer banilmualib markii la go-doominayay reer bani haashim ee inta kale qurayshi ay ku heshiisay inay go-doomiso qolada nebiga ka dhashay sal ll ly slam reer bani haashim banilmualib waa diideen arrintaas waxay la safteen reer bani haashim shicbigii iyo meeshii lagu cuno qabatay ay la galeen laakiin cabdishamsi bani cabdishamsi bani nowfal dadkoodii dhaka dhinac ka raaceen marka maalinkaad kaalmada u baahan tahay ninkii ku garab istaagay dadka la mid maahan nimankaa marka sharafay ku heleen intaas ba marka xaqa marka uu baa yacnii aad baahi loogu qabo in loo gargaaro ninkii u gargaarayay nin kale isku mid ma noqonaya dadkuna mawaaqiftuna ummaddu waxay u yeeshaa taariikhay u yeeshaa hor leh mawaaqifta haddaad meel mowqif looga baahnay haddaad qaadato ilaahay inuu kugu sharfaa laga yaaba meel mowqif u baahan haddaad labaclabac gasho oodan go-aan qaadaninna waa adiga marka yacni waa ku taariikh beeleysa qoladan marka welidil qurbaa marka qaraabada nebiga waa banilmualib iyo banu hashim iyagaa loo qaybina zakadana ma qaataan ayaga hadda shanaan u qaybina maalkii qeybaan marka ka go- aan ka bixinay shan meelood meelaan bixinay meeshaasaan shan usii qaybinay rasuulkii ayaa iska lahan dhahnay welidilqurbaa qaraabadiisa iskale qeyb walyataamaa agoonta agoonta fuqarada ee waxba haysanin faqiiriinta ah ayaa la siinayaa laga masruufa qeyb walmasaakiini masaakiintana qeybay leedahay waa afar wabni sabiili musaafirkana qeyb uu leeyahay ninka musaafirkaee dadka soo dhexgale aan safar ku jiro nooligii ka go-ay waa laga siinaa maxaa soo haray marka afar meeloodaa soo hartay haniimadii shanaan u qaybinay meelaan ka bixinay meeshaasaa haddana waxaa loo qeybiyey shan qaybood loo sii kala qeybiyey rasuulka qaraabadiisa agoonta masaakiinta ibnu sabiilka maxaa kuu soo haray afartii kale see la yeela afarta kale waxaa xaq u leh muqaatiliinta dadkii dagaalamaya qaadanaya oo waqcadaas iyo dhacdadaas ka qeyb galay siday u kala qeybsanayaan ninkii gaadiid ku dagaalamay faras saddex saami buu u qaadanaa laba saami faraskuu ku qaadanaa saamina isaga ninkii lug ku dagaalamayna hal saamiyuu leeyahay waayo ninkan faraska masruufuu ka rabaa qarashuu ka rabaa farasku waxa uu sameynaayo iyo wacdaraha uu dhigaayo ninkan uu muslimiinta meeshuu ka gelaayo kan wax badan ugama qaban karo iska orodaya socdo marka kanna wuxuu qaadanayaa qeyb kan faariska ee faraska ku dagaalamayana saddex halsiina intaas marka waxay tahay hanaa-imtii axkaamteeda maalkeeda sida loo qeybinayo waxaa kaloo iyadana ku jiro yaa iskale marka haniimada dadkan muqaatiliinta yaa laga wadaa muqaatil marka waxaa laga wadaa jeyshkii dagaalkaas u baxay oo dhan maxaa soo gelaya marka waxaa soo gelayo kuwa gurmadka ahaanta ugu tegay waa soo gelaya waxaa soo gelayo kuwa ayaga difaaca u ah dagaalka xaggay jiraan meelo kale uga jiraan dhufays waa ku jiraan nimankaana dagaalka riddiga kamiinka kuwa gelaya ee meel inta loo geliyo laleeyahay ciidanka gurmadka usoo noqonaya jidka u gala kuwa la dhahaya meeshaas ku jirana muqaatiliin waa haniimada waxbay ku leeyihiin nimankii soo qaaday keliya la siin maayo soo ma garani waxaa kaloo iyadana ku jiro wixii haniimada dadka aan dagaalku uusan ku waajibin ayaga maxaa la siinaa haniimada dadka la siinaya waa dadkii dagaalamay oo dagaalkana waajibka uu ku ahaayo yacni dagaal uu waajib ku noqon karo qaangaar ah ilmo yaroon qaangaarin oo kalea dagaalkii si uga qeyb qaatay maalan naagihii baa ka qeyb qaateen mararka qaar waa dhacday inay naaguhu ka qeyb qaataan gaal muslimiinta iska soo raacay oo maal isaga baahanaa jiro oo marka gaalada kale lagu jebinayo dagaalka wax ka galay kuwaas ayaga see wax loo siinaa kuwaas haniimada see wax looga siinaa qeyb ma soo gelayaan ayaga waxaa la yidhaha radki intaan la qaybinin xoogaa baa laga bixinaa xoogaagaasaa la sii siinaa iyaga kuwaas ordaha lilahi baxa maxaa la yidhaha maalka sidaas loo bixiyo alradku radki yaa la yidhaha waa loo tuuraa xoogaa yar baa loo tuurtuuraya nafal wax la yidhaahdaa jiroo laga bixiyo iyadana haniimada nafalku waa abaalgud jeish baa meel ku baxay waa kasoo dhalaalay shaqadiisa xoogaa abaalgud in la siiyo haniimadana waxbay kuleeyihiin abaalgud gaarana waa la sii karaa imaamku waa bixin karaa abaalgud abaalgudka laaka xaggee laga bixinaa afar meelood meel shaan miyaa laga bixinaa mase khumuskii hore ee shan inta loo qeybiyey hal qayb laga bixiyey ayaa laga bixinayaa in badan oo ahlucilmiga ka mida waxay leeyihiin kuna tageen in laga bixiyo khumuska waay tan laga bixin maayo maalka marka hore uu soo dhaco shanaa loo qeybinaa qeybta marka laga bixiyo intaan qeybtaas shan loo kala gooynin abaalgudkaa laga bixinaa dadka laga siinayo ashkhaasta dadaasha si loogu dhiirigeliyo wixii soo haraa marka shan loo qaybinayayo sidii aayaddu sheegtay loo marsiinaa waana jiraa bacdi ahlilcilmi oo arbacatu akhmaaska afar meelood meeshaa laga bixinayaa dhahayaan adigu qismada marka qanaa-imtu meelaha ugu muhiimsan oon ka sheegi karno waa meelahaas alla wuxuu leeyahay marka haniimadu waana qofku haniimada goor waxaa kaloo ka dhiman oon iloobay goormuu haniimadu milkinayaa qofka wuxuu milkinayaa markay muslimiintu soo qaadaan oo ay meeshii kasoo raraan oo ayaga gadaashooda ay soo mariyaan ay soo marsadaan yacni xaws marka lagu sameeyo maalkii haniimada lasoo qaado oo gaaladii gacantooda laga soo bixiyee yacni ay muslimiintii goobtii dagaalka kasoo qaadaanay meel kale keenaan waa markaa waa mutaysta qofka qismada iyo intaan la siinin oon loo qaybinin de wausan sii gedi karin ma ahane laakiin si guud waa milkii milkigii waa xasilay laakiin ma sii gedi karo waayo wax gacantiisa aan soo gelin inuu gado sax maaha qismada marka ayaa ayuu la sugayaa gadidda iyo hibeynta iyo wixii lamid a masalada marka meeshaa ku jiri kartaa waxay tahay hadduu dhinto ninkii maalkiioo yacni xaws lagu sameeyey kadib uu dhintay nin muqaatiliinta ka mid ah kadib dhintay waa laga dhexlaa qeybtiisa dhexaltooyadiisaa la siina ninki waa dhintay la dhihi maayo laakiin maalka intaan gacanta inta lagu soo dhigay aan xiyaaso lagu samaynin hadduu qofi dhinto laga dhexli maayo kaas ma ilaa waxba lama milkinin markaas weli meeshaasna marka waa laga baaraa masaladan haniimada in lagu tasarufo qabla alqisma sax ma aha oo qofku markuu wixii soo qaado inuu iska qaato jeebka inuu gashto inuu xado huluul waayo waana kasoo hadalna suuratu aali cimraan wamaa kana linabiyin an yagul waman yaglul ya'ti bima galla yowma alqiyaama ayuu alla yidhi waana dembi aada iyo aada u weyn nin rasuulka hashiisa raraayo oo markaa ayaa leeb qabsaday oo leeb waranaa ku dhacay fallaar markaasaa la yidhi haniian lahu shahaada ninkaani bogaadin ha u sugnaato markhaati shahaadow helay shahiid buu noqday markaasuu rasuulku yidhi sal lla l slam kalaa saa ad sheegaysaan maahana ka daaya ina shamlata alatii akhadahaa latashtacilu calayhi naaran ama fii naari jahannam go-i uu haniimada ka xaday ayuu naarta jahanamo kula ololayaa oo ninkaa jihaadka ku jiray rasuulka la socdo bal fiiri xaqa yacni qofka hanti caama ama hanti qof leeyahay inuu fududaysta maaha ka fogaado waxyaabaas maradaasuu marka naar ku galay ninkaasna rasuulka sal alla ly slam suu tilmaamay marka fududaysigaas khatarow keenaa marka maalka dadka in layska fududayso ama maalka guud hantida dadweynaha la fududaystay si guud u leeyihiin waa khatar waxaa kaloo iyadana la mida haweenka lasoo qafaalo iyo ilmaha waxaan nidhaa waa addoomoobaayan waa la qaybina intaan la qaybinin qof inuu u taga ma banaano ilaa wax kugu soo aadaya mataqaani ko ta labaadoo kale waxaa kaloo waajib ah istibraa waxa la yidhaha in lagu sameeyo la hubsado hadday uur leedahay waa laga leexana haddii ay yacni uur aysan lahaynna hal dhiig intay ka hesho waa inuu sugo riximkeeda la hubiyo waxyaabahaasa marka qanaa ayaa ku jirto baabkan qaala tacaala allah wuxuu yihi waclamuu ogaada anamaa ana aladii maada mawsuula ah loo badan yahay shardiyana waa laga dhigi karaa anamaa ana aladii kii hanimtum aada haniimaysateen ay hanimtumuuhu caa'idku halkaasuu ku dhacaa min shayin shay xaal ou yahayna dhulkaa laga reebaa marka dabcan khilaafkii aan soo sheegnay fa ana lilaahi alloo u sugnaaday khumusahu khumuskiisa allah iska leh shan meelood meeshiis waa la waa laga saa waa la bixina walirasuuli rasuulka u sugnaaday ayaa iska leh walidilqurbaa qaraabada kanu saaxiibkaoo nebiga qaraabada laah banulmualib iyo banu haashima iska leh walyataamaa agoontaa iska leh walmasaakiini masaakiintaa iska leh wabni sabiili musaafirka iska leh in kuntum sidaa yeela oo sidaasaa marka laydin amrayo ogaada in kuntum haddii aad tihiin aamantum inaad rumayseen billaahi alle iyo wamaa waladii kii anzalnaa aan dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna korkiisa aanu kusoo dejinnay yowma alfurqaani kala saaridda kala saaritaanka maalinkeeda yowma maalin ou kusoo aan addoonkeenni kusoo dejinnay iltaqaa ou kulmay aljamcaani labadii jeish ay kulmeen wallaahu alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midka awoodow hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed